Degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu qabtay shir dib u heshiisiin ah oo ay ku heshiinayeen beelo walaalo ah oo dagaal ku dhex maray degmada Qoryooley iyo deegaano hoos yimaada. Odayaasha dadka deegaanka ayaa kulankan yeeshay, waxaana laga heshiiyay dhibaatooyinkii dhacay, iyadoo laamaha amnigana la faray in qodobbada shirkan ka soo baxay ee lagu heshiiyey la fuliyo. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ah ee labada dhinac oo shirka kadib warbaahinta la hadlay, iyagoo ka warramaya waxyaabihii lagu heshiiyey.
waxaa wada fadhiya laba beelood oo garrijiida ah waxaa go-aankeenu yahay inaan baaq nabadeed inuusan dhib ka jirin ka dhici doonin degmada qoryooley ayaan jeedinaynaa taas markaan ka gudbo dhib kalaa sii horreeyey dhib ka sii horreeyey qoryooley dhibaa ku dhacay dhibku dheh wuxuu yahay dabaa ka kacay khasaaraa dhacday khasaaradaasna ka koobameynaynaa samar iyo imaan ilaa ilaha idinka siiyo taas waa sidaas waxaan leenahay waa nabad dagaal ma jiro cidii ololeynayso wax ilaaminayso inuu dagaal jiro dagaal ma jiro nabadaa jirta maalan asada aan taagan nabaddaa raadiyoo hayn nabad meel aan jirna nan ku hundiro karo mal dhammaantayna may ka halinay dhacdada daraad meela ka dheesay ka halini gar i jiida nabadu wal dhibaato ee dhatayna ka jira malla may siin sheeqee ciidamada labada beelood ang naqateen dadka dhur lahaadiyo dhur darsadii ang naqateen waxaan leenahay waxaan ka baaqaynaa nabad iyaan ka baaqaynaa akhyaarta labada dhinac gari iyo jiida intaba waxay isla qaateen horey ay nabad u qaateen wixii hadda dhacayna waxaaway way ku heshiiyeen waxaan leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo nabadda aan ka baagnayna nala qaata olaad nagama dhahayso dadka jiiraan waay darees waay walaala liyahay marka walaalnimada iyo ehelnimada hala qiimeeyo
Shirkan ayaa ahaa mid dib u heshiisiin ah oo imaanaya kadib dagaalo dhex maray dad walaala ah oo halkaas wada dega waxaana ujeedada shirkan ahayd in lagu heshiisiyo dadka walaalaha ah